ushayadeen oo ul gere oo ul ra'aweye oo ul ilaahay gorgodeen oo dhan yaan ku yidhi ilaahay dartiisa aan kugu dhigo iga qaba haya iga qaba waxaan kaala dadaarma sabar ku dadaal waxaan kaala dadaarma sabar ku dadaal waxaan kaala dadaarma ilaahay kaala bari waxaan kaala dadaarma ilaahay ka cabsa waxaa maanta magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda godraxmo lagu caleema saaray ugaas maxamuud maxamed nuur kaasoo noqonaya ugaaska rayda awey oo ka tirsan beesha gari koombe caleemasaarka ugaaska ayaa waxaa ka soo qayb galeen waxgarad culamaaudiin aqoon-yahan dhallinyaro iyo haween kuwaasoo aad ugu faraxsanaa caleemasaarka ugaaska ugaaska oo lagu caleema saaray xaafadda gudraxma ee magaalada wajeer ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi lagu saaray qur-aanka kariimka halka sidoo kalena goobtaasi loogu caana shubay sidoo kalena lagu caleema saaray inuu noqdo shaqhsiga hogaamin doona qoyskaasi taladiisana ay ku go'aan ugaaska oo la hadlay qoyskiisa iyo dadkii ka soo qaybgalay caleemasaarkiisa ayaa ballanqaaday inuu ka shaqayn doono danaha guud ee beeshaasi nabadgelyada bulshada wajeer iyo isku xirka dadka soomaaliyeed ee wadadega wajeer garabna uu noqon doono diinta iyo culimmada halka sidoo kalena uu sheegay in ugaasyada kale ee ku sugan gudaha wajeeriya nabaaxigeeda uu si haabsamiilaha ugu shaqayn doono nabadana ay ka wada shaqayn doonaan cuqaaliin dheergarad garyaqaan badan baa saaka inta ka hadlay sidaa ogtihiinba aniga waxaa la yidhaahdaa maxamuud maxamed nuur oo ku magac dheer sidii walaalka ishaaq diyaad uu sheegay haddaa u jawaab weyna dalka dadka degan ogaadeenka intiisa badan iyo erigii aan ka kalluumaysan jiray waxaa liigu yaqaanaa jawaab weyna insha allah biidnilaahi tacaalaa waxaa laga yaaba dadka badi kolka ay maqlaan jawaab weyna inay iskaba gartaanba dhegto macnaha waa naaneestaha wax walba ka inkaaran insha allah tolka ilaahay ha dhooro dadka meesha isugu imaaday intii soo dhashooo dhimatayna alla u raxmado intii noolna raqiib iyo casiid baa garbaha ka saaran ilaahay ha jazeeyo waa la ila dardaarmay rag indhergarada culamaauddiin baa ila dardaarmay saaad og tihiinba xilkan ciddare aabbahay way ii soo doortay balse anigu ma istaagin ilaahay ha igu guulay insha allah middeeda kale waagii kow iyo labaatan sana aan jiray iyo dhexdan akhyaar toleed baan iska ahaa meeshan joogoba maanta halshii marro oon dhinnaabay ciddire aabbay ay saartay geri intiisa badan uu igu qaatay ilaahay igu guulay intaas horta waa mahadcelintii ee tolka insha allaah maanta meel badanoo hadda ii bannaan oon ka hadlaayo ma jirto garna iima taallo waxaan idinka codsanaya idinka meesha taagan inaad faataxdii ugu kaalmaysiin bani aadamka xiqdi iyo xasad iyo waaswaas wax la jira iyo layidhahdaa ku jiro inta san inuu ilaahay ugu hagaajiyo insha allah biidnillahi albaari qabanay ugaas baan qabsannay walaalaha naga ra'wey ay noo keeneen waanu ku raacnay oo si kalgacalo walaalnimo ah iyo haddii aan nahay beesha geri aan ugu raacnay ugaas maxamuud maxamed nuur haddii aan nahay beesha geri waan qaadnay dadka walaalaha annaga oo ku noor wajeer county yaan ogeysiinaynaa ogeysiiskaas soo qaybgali kartay waa joogaan meeshan waa ku kulunsannahay ninkaasaan soo qaadnay xilka asagaan u dhiibannay ilaahay idinkiis asagaan allah ku xiltiro annagana odayaashiisii baa nahay waan la shaqaynaynaa oo asaga meeshuu iska soo gelin annagoo raalli ku wada ah inaan soo qaadannay yaan odinsiinaynaa ummadda ilaahay kalena waan u sheegaynaa geedahana waan u sheegaynaa ilaahayna waxaan ka barinaynaa in ilaahay ninka uu falxad nooga dhigo oo roob iyo raxmad iyo reenaan lagu helo yaan idiin sheegaynaa cidda beesha reer awey oo ka dhalatay geri ninkaas ay la soo baxeen ugaas ula soo baxeen gerina maanta uu la qaatay caleemasaarkii ugaaska ay meeshaan ahayd waxaan codsanaynaa kawnti wajeer inta ku nool ogaadeen iyo degoodii iyo ajuuraan iyo inta la nool oo la joogtaba in ay arkaan ka warqabaan nala qaataan yaan codsanaynaa beesha geri koombe gaar ahaan raayda awey oo inta badan shacabka wajeer ay ku goran og yihiin nabadda iyo sidoo kale walaalnimada ayaa maanta soo saareen ugaaskooda cusuban halka sidoo kalena ugaaska lagula dardaarmay in midnimada beeshaasi iyo midnimada shacabka wajeer uu ku dadaalo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer